madaxweynaha dalka ukraine valadimir zelenski ayaa sheegay shalay oo axad ahayd isagoo ku sugan magaalada berliin ee dalka jarmalka in kiyef iyo xulfadeedu ay gaarsiin doonaan dalka ruushka guuldarro aan laga soo kaban karin ukraine ayaa kaalmo militari ka hesha dalka jarmalka booqashadan ayaa qayb ka ah socdaallo dabayaaqadii toddobaadkan uu madaxweynaha ukraine kula kulmayay qaar ka mid a hogaamiyeyaasha qaaradda yurub si ay taageero militari iyo mid dhaqaale ugu fidiyaan ukraine ayaa xilligan waxay isu diyaarinaysaa weeraro ka dhan ah ciidamada ruushka ee kusoo duulay dalkeeda booqashada madaxweynaha dalka ukraine ayaa noqonaysa tii ugu horreysay oo uu ku tago dalka jarmalka tan iyo markii ruushku uu ku duulay ukraine bishii februaayo ee sannadkii labadii kun iyo labaiyo labaatankii hadda waxaa la joogaa wakhtigii aan go-aamin lahayn dhammaadka dagaalka sannadkan waxaan ka dhigi karnaa duulaanka ruushka ee gardarrada ah mid aan laga soo kaban karin ayuu yidhi selenesk intii uu socday shir jaraa-id oo ay si wada jira baarliin ugu qabteen isaga iyo hogaamiyaha dalka jarmalka olava shols sida ay qortay wakaaladda wararka ee reuters haddaba maxamuud carab oo ah saxafi madax bannaan oo ku sugan dalka jarmalka ayaa ii faahfaahinaya socdaalka uu seleneski ku tegay magaalada baarliin iyo waxyaabaha uu kala hadlay hogaamiyaha jarmalka
aad baad walaal u mahadsan tahay shalay tole ayuu soo caga dhigtay madaxweynaha dalkaasi ukraine valadimir zelenski ee dalka jarmal ayuu soo caga dhigtay waxa uu la kulmay madaxda sarsare ama hogaamiyaha hogaamiyayaasha dalka jarmalka jarmalku sidaynu ognahayba walaal waxa weeyaan waddan dhaqaale fiican oo dhaqaalaha yurub ayuu ugu fiican yahay sidoo kale wuxuu qayb weyn oo laxaadle ka qaatay bilowgii dagaalkii ukraine iyo ruushka maaragtay ruushka ku qaaday duulaanka muddooyinka u dambeeyena waxa uu ahaa muxuu ahaa waddanka ugu cadcad yurub caawimaadda military iyo caawimaad dhaqaalaba ka geysta madaxweynaha dalka ukraine markii uu soo cagdhigtay waxay ka wada hadleen magaransa arrimaha maaragtay magaransa sidii loo caawin lahaa ukraine ee loo siin lahaa hub sidoo kale inagoon ognahay in jarmalku uu sidoo kale caawimaad military oo maaragtay taangiyo iyo maaragtay magaransa waxyaabaha difaaca hawada uu siiyo dowladda jarmalkana waxay ka wada hadleen in maaragtay ay maaragtay sii xoojiyaan wada shaqayntoodii sidoo kale dalka jarmalku waxa uu siiyey ama uu ku baaqay in uu bixinayo caawimaad military oo gaadhaysa ilaa saddex bilyan oo gargaar ah oo dhinaca military iyo sidoo kale gargaarka aadan aadanaha si loogu caawiyo meelihii waxyeeladu kasoo gaadhay sidoo kale dadka maaragtay waxyeeladu kasoo gaadhay sidoo kale dhinaca caafimaadka iyo waxbarashada maaragtay loogu taageero arrintaasi oo runtii madaxweynaha dalkaasi ukraine uu soo dhoweeyey oo u arko inay arrintani tahay wadanka maaragtay saaxiib dhaba inuu yahay ayuu ku tilmaamay in dalka jarmalka uu yahay walaalo wa gartay waa gartay marka xaalka siduu hadda u muuqdaa ma la dhihi karaa waa mid kasii daraya marka la eego dagaalka u dhexeeya ruushka iyo ukraine ha waa la odhan karaa wuu kasii darayaa waanu sii siyaadayaa oo waxaa laga yaabaa in wakti dheer uu qaato dagaalkaasi maaragtay ruushka uu kusoo qaaday ukraine maanta mar uu hadlayey madaxweyne seleniski waxa uu sheegay in ay isku dayi doonaan in ay soo dhiciyaan dhulkoodii oo ay ku jirto crimea oo laba kun iyo afar iyo tobankii uu qabsaday ruushku islamarkaana uu ku daray dhulweynaha ruushka laakiin waxa uu meesha ka saaray in maaragtay deegaano uu ruushku leeyahay ay weerari doonaan waxaa kaloo ku cadaynaysa inuu sii dheeraan doono maxaaha dagaalku hubka iyo maaragtay saanadaha military ee kusii qulqulaya magaranasa ukraine taas oo dhinaca ruushkana ka imanaysa reer galbeedkuna ay ku caawinayaan ukraine oo laga yaabo maaragtay halkaa inuu ka yimaado ishor imaadyo aan maaragtay riiq dheer oo muddo dheer qaata taasi waxay keenaysaa in culays badan ay ku keeni karto in nabadii lagu soo dabaalo oo dhinaca wadahadalka ama ma arrimaha diblomaasiyadda lagu dhameeyo arrimaha dagaalka ukraine booqashada madaxweyne seleneska ayaa imanaysa iyadoo wasaaradda gaashaandhigga ee dalka ruushka ay axaddii sheegtay in laba ka mid ah taliyayaasheeda militariga lagu dilay bariga dalka ukraine iyadoo ciidamada ukraine ay soo cusboonaysiiyeen dadaallo ay ku doonayaan in ay ku jebiyaan difaaca ruushka ee magaalada bakhmuud madaxweynaha dalka ukrein ayaa isla shalay booqasho lama filaan ah waxa uu ku tegay magaalada baariis ee dalka faransiiska halkaas oo uu kula kulmay madaxweyne emmanuel macron socdaalka seleneski ayaa ah inuu helo kaalmo militari si uu dalkiisa u qaado weeraro ka dhana duulaanka ruushka ee dalkiisa ridwaan xaaji cabdiweli v o a london